waa mahadsanta walaale dadka xalay adigu laba saac iyo qadar daqiiqada ayaa nagula soo wargeliyey in shirkadda samsung soo saartay cabitaanada iyo qaybaha cuntooyinka mid ayagana soo saarta inuu halkaasi uu dad ka jiro isla markii warbixintuna soo gaartayba annaga waa ka jawaabnay waxaan gaarnay goobtii oo dabku maaragtay hortii aada u xooganaa oo dabka kusii fiday qaybaha horshadu ay ka kooban tahay dadaal badan oo shaqaalaha gurmudka gobolka banaadir ay sameeyeen waxaa lagu guuleystay in dadkii la xakameeyo khasaarihii ka dhalan lahaa oo maaragtay runtiina aada loo yareeyo oo aada loo kobo
waaya marka maadaama uu khasaare geysanayo dibku haddii uu ka kaco goob ganacsi maxaad is leedahay khasaare intee la-eg ayuu geysan karaa ama uu geystay ilaa iyo hadda aada xaqiijiseen
runtii dabku mar kasta oo dabku waa musiibo ama musiibooyinka kamid arbaaniga ah meel kasta uu uu ka kacana waxaa xaqiiqa inuu maaragtay khasaare geysanayo hase yeeshee waxaa maaragtay annaga nagu waajiba in aan ka fal celino waajibkana saaran oo dadkaas maaragtay hantidooda shacabka gobolka banaadir ku nool in hantidaas maaragtay waxayn aan u badbaadin karno maaragtay dadaalkeena aan aan badbaadino runtiina xalay ilaa toba saac iyo bar baa lagu mashquulsanaa dadkaas in la damiyo oo shaqaalaha gurmudka ay ku mashquulsanaayeen waad dareemi kartaa meel warshada oo maaragtay cuntooyin kala duwan iyo maaragtay mashiino intaba ay yaalaan oo runtii ay jiraan waxyaalo kale oo sii saacidaya dadku inuu mar walba uu maaragtay sii holco oo oo uu soo laba kacleeyo runtii gurmudka waxay sameeyeen dadaal aada u tiro badan waxaan isugu geynay dhammaan gaadiidkeena dadimiska iyo maaragtay cagafyada waxaanan ku kontaroolay meesha uu ka kacay runtiina waxay ahayd arrin maaragtay aada u adag laakiin ilaahay xilligiisa ku guulayso waaya marka debka baaxad intee la-eg ayuu lahaa
dabku wuxuu qabsaday qaybaha qeybta oo maaragtay oo cabitaanada iyo runta soo saarta qaybtan oo cuntooyinka soo saarta ayuu qabsaday oo wuxuuna kusii fidayay qaybaha kale ee warshada waxaa ku jiray majiino wax soo saar oo iyaguna maaragtay qaybta warshada ay lahayd runtii qaybo badan oo kamid a warshada waa la badbaadiyey oo mashiino waaweyn ay ku jiraan qaybaha uu dabku gaarayna waa qayb maaragtay oo cabitaanada iyo soo saari jiray
debku muxuu ka dhashay ayay leeyihiin marka dadku
dabku sida aan maaragtay xogta ku hayno waa dab ka dhashay koronto ka dhasha weeye marka semberi mar kasta oo korontadu ay cilada keento waxaa aada u fudud dabku inuu isgaaro oo si fudud maaragtay ufido maaragtay meeshaasi waxaa weye dabku uu si fudud ku gaaro maadaama waxa waaye meesha ku dhisan ay yihiin alwaaxyo iyo jiingada ay yihiin taasaana keenaysa in dabku saacado badan uu qaato oo shaqaalaha mar kastoo ay degiyaan uu gadaal kasoo kacayay oo haddana lagu noqonayo iyo meesha oo xoogaa ciriiri ahayd oo maaragtay iyadana baabuurta maaragtay inay galaan iyada laftarkeeda ciriir ku ahayd qaybahaasaa haddana kasii qayb qaatay dabku inuu mar walba uu ahaado mid maaragtay sii socdo waaya marka goobo kale oo ganacsi miyuu saameyn ku yeeshay dibka ka kacay warshada
runtii waxaa ugu weyn oo maaragtay shaqaaluhu ay xooga saaryihiin waxay dadku inuusan sii fidin qaybo kalena uusan sii gaarin iyo ganacsiyo kale uusan sii gaarin taas waa midda shaqaalaha xirfadooda iyo dadaalkooda intaba waajibaadka saaran ah anaguna ku amarnay marka runtii waa waa waa taas waa ka taxadarnay dadku inuusan qaybo kale ama xaafadaha ama warshada xataa laftirkeeda qaybaheeda kale oo muhiimka inuusan sii gaarin iskusi ka warran marka ka maamul ahaan maxaa khibrada oo aad ka hesheen maxaad se idinla tahay waad ugu diyaarsan tihiin inaad ka hortagtaan dababka noocan oo kale
runtii waa waa wax saxa weeye dababku aada bay usoo laalaabtaan oo maalin wiiraan waxa weye laba dab inaan ka jawaabno daily aan ka jawaabno dababkaas oo ka dhacaya ama xaafadaha ama suuqyada ama maaragtay meelaha muhiimka xarumaha muhiimka ama dawli ha ahaadaan ama brefad ha ahaadaan intaba ka dhacaya runtiin waxaa keenaysa dadka maaragtay ma haystaan qalabka ka hortaga dadka ma haystaan hadii xataa dab yara oo uu maaragtay ay dimin karaan ay uu ka kaco goobtooda ganacsi ama ama xaafadooda uu ka kaco ma haystaan waxay iskaga hortagaan taasaa keenaysa marka mar walba in loo baahdo dabdemiska loo baahdo xarunta dabdemiska lasoo waco marka dadka waxaa fariinta runtii halkaan rabaa inaa ka faaidaysto waxa weeye dadku inay haystaan oo qaataan qalabka ka hortaga dadka oo loo yaqaano maaragtay fire extinguisherada haamaha ah kuwa automatiga jira oo dadku xataa si automatiga uga hortegaya marka qalabkaas dadku inay qaataan oo intii ay dabdemiska maaragtay soo gaarayo ay iskusii badbaadiyaan masaarahan markaas uu kasii yaraan laha